بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين كل حجرني كتابكي علام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عشر كان وحو نقونيا عشر كا كونتون إيا صدح waxaanuna ku sharaxaynaa su-aasha afartan iyo toddoba su-aashan shiikhu waxa uu yidhi raximahu llahu tacaala maa huwa shirku lasqar waa maxay shirkiga yari waxaanu ku dhex jirnay towxiid uluhiya ayuu ka soo hadlay kabacdi wuxuu yidhi didkiisu waa maxay kasoo horjeeda wuxuu yidhi waa shirki shirkiguna waa laba nooc shirku akbar waa kasoo hadalnay hadda halkan wuxuu kaga hadlayaa shirku asqar dhowr arrimood buu shiikhu keenayaa riyaaga ayuu keenayaa alxalfu bikayri illaahi buu keenayaa in la yidhaahdo maasha allah washaa fulan buu keenayaa arrimahaasoo dhan oo shirku asqar oo fara badan ayuu keenayaa marka qeyb qeyb baynu u sharaxaynaa insha allahu tabaaraka watacaala marka casharkan waxaanu ku sharaxaynaa riyaaga ashirku lasqar tacriiftiisa tacriifu ashirku lasqar ayaanu tacriifinaynaa jawaabta wuxuu yihi sheikhu raximahu llahu tacaala shirku asqarka waxa weeye tacriiftiisu huwa yasiiru riyaa الداخل في تحسين العمل المراد به الله wuxuu yidhi waa yasiiru riyaa riyaaga istustuska ayaa riyaa la yidhaahdaa marka midi isagaa weyn oo dee waa sidii munaafiqiintoo kale oo waaba dee gaalnimo oo istustus bay ka ahayd islaamnimadoodu ee kama ahayn xaqiiqa laakiin kan waxa weeye qofkii isagoo muslima oo qalbigiisa ay xaqiiqo ka tahay iimaankii iyo diintii ayuu haddana wuxuu ku dhacayaa xoogaa inuu istusu sameeyo ulajeedo marka waxa uu istusuka ku samaynayo hadday cibaado noqoto uu cibaadadii markaa ku dhex daro isagoo uu eegaya sida nebigu inoo fasiri doono dadku ha ku arkeen oo ha ku ammaaneen uu isleeyahay waa arrin khatara weeye shirku asqar bay noqonaysa marka wuxuu yidhi waa yasiiru riyaa riyaaga kiisa yar weeye oo addaakhilu soo dhexgelaya fii taxsiini alcamal camalka qurxinta la qurxinayo camalkaasoo almuraadu bihi illaah markii hore ilaahay darti loola jeeday markaasuu wuxuu deliishaday shiikhu laba xadiid iyo aayad buu deliishaday qowluhu tacaala buu deliishaday fii suurati alkahfi aayadda ugu dambaysa allah waxa uu yidhi faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada faman ruuxii kaana ahaaday yarjuu mid rajaynaya yarjuu ayay culammadu qaarna waxay ku fasireen laba tafsiir baa ku jirtaa rajo ka qaba oo quuldaraynaya ama ka cabsanayaba oo rajaha khoofka oo lagu fasiraa cabsida ilaahay qofkay ku jirto liqaa'a rabbihi maalintu ilaahay la kulmayo qofkii kasii cabsanayow oo hadda wanaag u samayso ama kii rajaynayow inaad heshid camalkaagii ajar iyo xasanaad iyo janno ku tegtid falyacmal camalan saalixa ha sameeyo camal saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada yuunan cibaadada uu samaynayo oo allah uu u samaynayo cidna la wadaajinin oo riyaa yuuna samaynin wuxuu yidhahdaa ibnu kathiir raximahu llahu tacaala markuu aayaddaa fasirayo faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi ay thawaaba camalihi asaalix qofkii rajaynaya camalkiisa saalixa in ajar iyo xasanaad laga siiyo falyacmal camalan saalixa camal saalixa ha sameeyo waana wuxuu ahaanayaa waa maa kaana muwaafiqan lishariica wixii shariicada nebi maxamed waafaqsan oo camalka laga helo waxa weye al ikhlaas waalmutaabaca ayaa camal saalixa noqda camal saalixa ayuu noqdaa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada waa shirkigii oo ikhlaaskii ayay ka soo horjeedaa wahaadaani ruknaa camal buu yidhi waa labada rukni ay labada shardi oo camalka saalixa lagu aqbalo weeye waa al ikhlaas waalmutaabaca labadaa haddii laga waayo camalku ilaahay darti inuu noqdo haddana nebi maxamed lagaga dayday calayhi salaatu wassalaam oo lagu raacay labadaa haddii mid ka mida la waayo ama labadaba la waayo camalkii baadil buu noqonayaa khayrna male ilaahayna ma aqbalayo marka aayaddu saasay noo caddaysay kabacdi marka xadiidkaa fasiray wa qaala annabiyu sala allahu calayh waaalih wasalam nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam akhwafu maa akhaafu calaykum ashirku lkhafiy waxa weeye akhwafu maa akhaafu calaykum ashirku lasqar waxa ugu badan oon aada uga cabsanayo waxyaalahan idinkaga cabsanayo waxa iigu sii cabsi badan waa shirkiga yar qaaluu waxay yidhaahdeen markaa intay weydiiyeen ayay waxay yidhaahdeen maa shirkul asqar rasuulku ilaahay qaala waxau yidhi alriyaa riyaaga weeye xadiidkaasi waxa weeye waa xadiidka imaamu axmed ayaa warinaya baqawan wuxuu ku warinaya sharxu sunna waana min xadiidi maxmuud ibn labiid maxmuud ibn labiid waa saxaabi saqiira sida uu caddeeyey xaafid ibn xajar fi lisaaba oo saqiir buu ahaa marka xadiidkuna waa xadiid saxiixa sheikha albani raximah llahu tacaala silsilati axaadiid saxiixa ayuu ku caddeeyey oo ku saxiixiyey raqamka sagaal boqol konton iyo kow halkaasuu ku takhriijiyey waa xadiid saxiixa oo wuxuu caddeeyey inuu yahay shirkigu waxa weeye maaragtay alriyaa waxaa kaloo jira lafdi kale oo ibnu khusayma warinayo sheikha albanina uu xasan kaga dhigayo saxiixu tarkiib raqamka soddon iyo kow oo maxamuud ibn labiid laga warinayo oo waxa uu leeyahay kharajana kharajna kharajana ma rasuulu llahi sala allahu calay wasalam kharaja calaynaa rasuulu llahi sala alla alay salam nabiga ayaa nagu soo baxay fa qaala waxa uu yidhi akhwafu maa akhaafu calaykum ashirku saraa'ir waxaan idinkaga baqayaa waan aada idinkaga cabsanayaa shirku saraa'ir shirka qarsoon markaasay waxay yidhaahdeen wamaa huwa waa maxay maya kaas waa lafdiga xadiidka ee lafdigiisu wuxuu ahaa alaa ukhbirukum miyaanan idinkaga waramaynin ashirku saraa'ir markaase waxay yidhaahdeen balaa yaa rasuul allah nooga war markaasuu waxa uu yidhi waxa weeye waa shirkiga markaasuu fasiray oo waxa weye ku fasiray yaquumu arajulu fa yusallii fa yusayinu salaatahu limaa yaraa min nadari annaasi ilayhi marka salaad buu tukanayaa markaasuu salaadii qurxinayaa si dadku u ammaanaan xadiidkaas waxaa warinaya waxa weeye ibnu khusayma sheekh albanina saxiixu tarkiib oo xasan kaga dhigaya laakiin waxay isku macno yihiin xadiidka sheikhu uu matniga saaray oo uu yidhi thumma fassara markuu xadiidkii hore sheegay oo uu yidhi nebigu akhwafu maa akhaafu calaykum ashirku asqar ama shirku lkhafiy ayuu waxa uu shiikhu ka dambeysiiyo waxa uu yidhi markuu riyaa ku fasiray ee nebigu ayuu ka bacdi markaa sheikh wuxuu yidhi thumma fasara wuxuu ku fasiray nebiga calayhi salaatu wassalaam biqowlihi qowlkiisa waxa weeye buu yidhi an yaquuma arajulu fa yusallii fa yusayinu salaatahu ninbaa istaagaya qof baa istaagaya salaad buu tukanayaa fa yusayinu salaatahu salaadiisii buu qurxinayaa bimaa yaraa bimaa yaraa min nadari rajuli min nadari rajulin ilayhi macnaha qof baa aragtida uu qof arkayo salaaddii marka hore ilaahay dartii buu istaagay kabacdiba wuxuu arkay qof uu qadarinayo xoogaa salaadii buu qurxinayaa marka si loo ammaano si loo ammaano taas ayaa ah marka shirkiga qarsoon oo shirku khafiyi la yidhahda ama shirku lasqar ama shirku saraa'ir saddexdaba waa la yidhaahdaa waa riyaaga waa riyaagaas xadiidkana markaa ibni maaja ayaa warinaya eh, sheekh albani raximah llahu tacaala eh, xasan buu kaga dhigayaa waxa weeye sunan ibni maaja ayuu xasan kaga dhigaya marka halkaa waxaa inooga caddaatay labada riwaayadood oo waxa weeye maxmuud ibni labiid iyo xadiidka abi saciid alkhudri oo cinda ibni maaja labaduba waxay inoo fasireen shirku asqar waa maxay marka khulaasatu lqowl shirku asqarka tacriiftiisu waa sidaa shiikhuu u saaray ee matniga waa yasiiru riyaa addaakhilu fi taxsiini alcamal waxa weeye almuraadu bihi illah camal aada ilaahay darti ula jeeday ama qiraa'atu lqur'aan ha noqdo ama salaad ha noqdo ama sadaqa ha noqdo ay camal aada ilaahay darti ula jeeday haddaad qurxisid markaad ulajeedadaaduna tahay dadku ha kugu ammaaneen arrintaasi waxay noqonaysaa shirku asqar ayuu qofkaasi ku dhacayaa waana dembi weyn oo waxa weeye aada iyo aada u weyn qofku waxaa la rabaa camalkiisa ilaahay keliya inuu ula jeedo khaalisan lilaahi ka dhigo alaa lilaahi diin lkhaalis xadiidkiina dhowr jeer baan soo tilmaannay xadiidulqudsiga ahaa uu allah yidhi subxaana wa tacaala waxa weeye eh, anaa aqna shurakaa'i can shirki anigu qani baan ka ahay in cid wax lala wadaajiyo man camila camalan ashraka maciya fiihi kayrii taraktuhu wa shirkuhu waan isaga tegaya imaamu muslim iyo keyrkii baa warinaya waa xadiis saxiixa marka ilaahay shirki in wax loo sameeyo ma ogola in cid wax lala wadaajiya ma ogola qofku waa inuu camalkiisa ka dhigaa liajli illaah marka axaadiid badan buu nebigu kaga hadlay Eh, man samaca samaca allahu bihi waman yuraa'i yuraa'i allahu bihi waciid baa ku soo arooray qofka riyaa ku sameeya camalkiisa aakhiro khatar weeye ama dadka ha ismaqashiiyo ama ha istustuso waxa weeye waa arrin khatara waxyaalaha camalka burburiyay uu ka mid yahay waxa weeye shirku asqar riyaaga waxa weeye maaragtay is- sumcada in la istustuso la ismaqashiiyo dadka ee, cujbada oo waxa weeye inuu qofku ee, car- camalkiisu cajabiyo oo uu la yaabo oo camalkiisa ku faamo waxaasoo dhan ma wanaagsana qofku waxaa la rabaa camalkan ilaahay darti u samee ilaahay u daa marka ilaahay weydiisa inuu ka aqbalo in allaha laa yaqbalu min alacmaali ilaa maa kaana khaalisan wabtuqiya bihi wajhu marka intaas ayaan su-aashan qeybtaa horaan ka soo qaadanaynaa kabacdi marka qeybo kale ay wadataa oo waxa weeye alxalfu bikayri illaahi inuu shirku asqar yahay Eh, ma sha allah washita inuu shirku asqar yahay lowla lah wa fulan inuu shirku asqar yahay kulli xabaxabad baynu u sharaxaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waynu ka dambaysiinaynaa walxamdu lilah rabbi alcaalamiin